waxaan rabaa inaan kulankaa uga faa'iidaysto kelmaddeeda ugu dambaysa soomaali oo dhanna u sheego ayagoo og aan xusuusiyo baarlamaankii toddobaad baarlamaankii sideedaad baarlamaankii toddobaad iyo kii sideedaad labadaba ninkii burburiyey oy ka dhisdhuwaysay oo aad taqaanaan madaxweynaha kumeelgaarka koonfur galbeed ka ah ood kulli wada garanaysaan ayaa raba inuu baarlamaanka sagaalaad burburiyo waa burburin waay wuxuu hadda usoo kaba gashtay kii tobnaad inuu burburiyo marka qof uuman inuu ummadda soomaaliyeed burburiyo hay-adaha sharci dejinta uu burburiyo waad xusuusataan baarlamaankii toddobaad markii asaga guddoomiye baarlamaan loo doortay baarlamaanka wuxuu u codeeyey xarun ku meel gaar inay baydhabo noqoto waa ninkii diiday oo baarlamaanka qaar xamar u saaray qaarkii kalena jowhar u kala guuran ilaa lacag la siiyo laaluush la siiyo ummadda uu ragaadiyo yaman la geeyo cali cabdalla saalax asagii cabdullahi isku u heshiisiye